halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maanta ee raadiyo ergo waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay toddobada bisha toddobaad ee julaay sannadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo toban maalin walba oo axad ah waxaad nooga barateen dhegaysiga barnaamijka madadaalada axadda waxaynu maanta idinkugu haynaa habka geel dhaqashada ee casrigan cusub oo moobeyl loo adeegsanayo urur dhallinyaro oo isugu jira gabdho iyo wiilal oo ciyaaraha ay ka tumaan aroosyada oo hiddaha iyo dhaqanka u badan ka sameeya lacago ay nolol maalmeedkooda ku dabartaan abwaan sagaashameeyadii bilaabay inuu gabayada tiriyo oo ka hadlaya muhiimadda ay nabaddu leedahay dhibaatada colaadaha iyo aafada tahriibka waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta googa iyo riwaayadda lama huraan marka horese kusoo dhowaada wararka arrimaha bini'aadamnimo ee maanta waxaa inoo akhrinayaa maxamed cabdulqaadir socdaal
beeraleyda degan gabiley carabsiyo abaarso cadaadle iyo dacar budhuq ayaa ka faa'iidaysanaya wacyigelin iyo tababaro la xidhiidha habka beero falashada oo ay ka caawinayaan labaatan iyo shan dhallinyaro ah oo cilmiga beeraha ka barta jaamacado ku yaalla magaalada hargeysa qorshahan oo muddo afar bilood ah ay dhallinyaradu waday waxaa ka faa'iidaystay ilaa shan boqol oo beeraley ah waxa ay barayaan beeraleyda xilliyada ay habboon tahay in la beero abuurka qaabka beeraha loo sameeyo la dagaalanka cayayaanka ee dawadhaqameedka iyo sida abuurka loo kala fogeeyo oo horey aysan u samayn jirin beeraleyda dhallinyaradan oo sanadkii saddexaad ee jaamacadda ku jira ayaa si iskooda ugu taga beeraleyda waxaana ay ku maqnaadaan maalmaha ay ka nasanayaan jaamacadaha beeraleydu waxa ay la xidhiidhaan inta aanay u tegin si ay isugu soo baxaan iyadoo marka ay wacyigelinta u samaynayaan tusaale uga bixiya beero ay kooxkoox dadku u geeyaan si wax looga qabto shaqa la-aanta haysata dhallinyarada ayay somalilan bilowday mashruuc lagu magacaabay shaqo qaran oo la doonayo in lagu shaqaaleeyo dhallinyaro ka baxday jaamacadaha labadii toddobaad ee u dambeeyey hab shaqo carbina waxaa lagu shaqaaleeyey boqolaal gabdho iyo wiilal isugu jira kuwaas oo dhowaan soo dhammaystay tababar dhowr bil uga socday xero ciidan waayo aragnimada shaqo ee xafiisyada ay hadda ku biireen marka ay dhammaystaan waxay noqon doonaan shaqaale rasmi ah oo dowladeed waddanka tanzaniya ayaa tababaro dhinaca xirfadaha kalluumaysiga ah siinaya kalluumaysatada soomaaliyeed iyadoo qarashka ay bixinaysa dowladda jabaan tababarkan ayaa xoogga lagu saarayaa suuqgeynta kalluunka iyo soo saarkiisa madaxa macadka barashada kalluumaysiga ee daarusalaamna kukuura ayaa sheegay inay tan iyo bishii abril ee sanadkan ay tababareen toddobaatan iyo siddeed dhallinyaro ah iyadoo hadda ay u wadaan tababarka labaatan kale tababarkan ayaa qorshihiisu yahay in lagu xoojiyo wax soo saarka kalluunka soomaaliya oo hadda aad uga hooseeya heerarka waddamada kale ee qaaradda afrika ku yaalla warkii oo aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda ergowa nagaynta warbixinadeenna oo maqal iyo qoraala waxa aad ka heli kartaan barta aannu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
hagaag dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan intaynaan guda gelin barnaamijka yaga sida aad horay nooga barateenba kusoo dhowaada mid ka mid a kaalimaha suugaanta
inuu dhabarku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maaye sidan dhowr habeen qaday dhasoradu
وداوعاقي وحنان ودوكي وداوعاقي وحنان ودوكي مكيان ودوربا إباي كردي مكيان ودوربا إباي كردي
Thank you.
redio ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dhegeystayaasha jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha kuwa haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aynu ku leenahay ee radio ergo o r g aanu ku horumarna eh suugaantu waxay qayb ka qaadataa wacyigelinta bulshada xilli kasta iyo xaalad walba waana mid ka mid ah dhaqamada soomaalidu ay leedahay salaad cali guutaale oo ah abwaan tiriya suugaanta gaar ahaan gabayada waxa uu bulshada wax ugu sheegaa gabayadiisa oo uu arko inay tahay hibo uu leeyahay sagaashameeyadii ayuu kusoo biiray fanka waxaana uu tiriyaa gabayo ka hadlaya nabadda dhibaatada colaadaha iyo aafada tahriibka wariyaha raadiyo ergo ee magaalada muqdisho firdowso sheekh cabdiraxmaan ayaa la kulantay salaad waxna ka weydiisay waayihiisii faneed suugaanta ama gabayada maansada qaybaheeda kala duwan waxaan bilaabay sanadihii sagaashameeyadii markii uu dhacay qaranjabkii soomaaliya ayaan samayn jiray maansooyin kala duwan oo ku saabsan wacyigelinta bulshada iyo in ummadda lagala dagaalamo cudurka layihahda qabyaaladda oo soomaalida kala geeyey wallaahi markaas waxaan ahay arday wax baranayo haddana waxaa saameyn ugu lahayd dhibaatadii waddanka ka taagneyd dagaaladii sokeeye oo dhacay iyo waxyaabihii dhacay marka gabayo badan ayaan ka tiriyey sida gabay leado allahayo islaax nabadna sii kuwa ergaan ahay waxaa kaloo kamid ah gabay waa aaday u fara badnaan gabayada aan ka tiriyey gabay leado midnimo la-aanta soomaalida la yidhaahdo
marka laga soo tago dhibaatada markaas kuu muuqatay maxaa xusi kartaa oo bartilmaameed kuu ahaa adna aad isku dareentay inaad wax curin karto horta sida aad dareemaysid curinta maansada ama hal abuurnimadu howle keentay iyo hiba keentay ayay soomaalidu tiraaha iyo hidda keentay tayadu waa hidda keentay waay waa waxaan u leeyahay hidde oo aniga dhinaca maaragtay hooyaday xaggeeda oo aabbaheed iyo hooyada a dhashay aabbaheed iyo dhinacaas ayaa waxay ahayn dad gabyo oo dhinaca maansada ku fiican marka arinta waxaad moodaa inay mid hidda ah tahay mid ay ku timid suugaantan aniga aan samaynayo dhaxal ahaan ayay ku timid waa tahay nooca suugaan ee aada curiso maxay tahay maansada aan tiriyo waa kala duwan yihiin gabayadaa ka mid a geeraradaa ka mid a waxaan sameeyaa waxa loo yaqaano maaragtay jiiftada waxaa kamida maaragtay waa badan yihiin ma lasoo koy lakiin in badan waxaan culayska saaraa gabayada iyo geeraarada u badan waxa aan sameeyo maxaa qasba ma wax kugu soo dhacaa keena mise waad u fariisataayoo inaad curisaad sameey isku daydaa wallahi dareenkayga ayaa kaca mararka qaarkood markaan arko waxyaabaha dhacaayo ayaan ka sameeyaa markaas ayaan diyaariyaa oo aan qoraa oo aan diiwaan geliya maxaa yeelay wax walba waxay u baahanyiin in la diiwaan geliyo oo meel lagu qoro marka dareenkayga markasta oo kiciyaan waxyaabaha dhacaayo ayaan sameeyaa oo aan isku dayaa in badanna suugaanteeda waxay ka turjuntaa nabadgelyada isjeclaanta soomaalida wadaniyadda qabyaaladda in lagu bedelo wadaniyad in ummadda soomaaliyeed laga dhaqangeliyo macnaha laga wacyigeliyo waxyaabaha xun wanaaggana loo weeciyo ayaa ka mid ah suugaanta aan sameeyo mar kale dibaan kuu celinayaa markii kuugu horreysay gabaygii ama suugaantii kuugu horreysay ee aada samaysay gabayga ugu horreeyey ee aan sameeyey oo aan kaga hadlay macnaha marxaladda soomaaliya waxaa lahahdaa allahayo islaax nabadna sii kuwi ergaan ahay waa gabay ka turjumayay dhibaatadii soomaaliya ka jirtay waxaan tusaale usoo qaatay in dhibka taagan laga bixi karaa haddii ummadda soomaaliyeed ay macnaha israacdo oo la heshiiyo waxaan tusaale usoo qaadan gabaygaas ka mid ahay in wadamo badan oo afrikaan ah oo dagaalo sokeeye ay ka dhaceen ay muddo kadib garteen xalku inuu ku jiro dib heshiisiinta in layska heshiiyo waxaan tusaale usoo qaatay wadanka ruwanda oo ay dad badan ku baaba-een oo nus malyuun gaarayo waxaan tusaale usoo qaatay angola iyo mozambique waxaan soo qaatay dalka siraleon oo dad badan lagu curyaamiye ambuty badan ay ka dhasheen markii madaxweynahoodii la doortay axmed tijaan kaaba loo doortay madaxweynenimo jabhadda kasoo horjeeda ee dadka curyaamisay oo ay gacmaha ka jarjareen waxaan soo qaatay liberia oo sagaashankii samuel domarkii uu dhintoo kale dagaalkii sokeeye bilowda kadib laga heshiiyey south africa oo midabta koor ka jiray in laga baxay midabta koorka oo maanta ay madowgii caddaankii ay wada nool yihiin waxaan tusaale usoo qaatay suudan oo dhibaato ay ka taagneed yacni waxaan tusayaa dadka soomaaliyeed war annaga afrikaanka dagaalada ka jireen waa dhammaadeen maxaa annagoo muslim ah noo diidan in oo walaal aho isku af diin iyo dhaqana inaan ka heshiino dhibaatada taas ayaa marka iyadana aan tusaale u siinaya macnaha waa haynaa gabagaas ha waxaa la yidhaahdaa in dhaweydba waataan ka tegay maanse idilkeedan uurkayga waataan ka jiray erayadeedii markii uu islaayo shacbiga uurxumada gaartay uf la yidhi indheergaratadii aqal taladiisii oo ay arrimo murugtay baan aayar gaabsadee ha yeeshee inaan aamusana abid kumaan goyne iyo dhegaysta eegan murtida kuu akhrinayaan niman yahow inkaar baajidhoo weynu aragnaahe arxan ma lahan soomaalidan ehel wadaagnaaye iyagaa isnaafaynayo aasay nabadiiye oo intay sidaan arrimi taha aayahayn dhimaye allow sahal amuuraha adaan naga awoodroonin afrikadan dagaaladii ka jiray ummadaxa suuqeedii islaax nabadabaa lagu bedelay aabi dariirtiiye oo qaar baa islaax dabadii helay aayad nololeede oo olooluu galay nabad aayatiin wacane ifka laguma waaro adduunwo ayaan qura e adoo nabad ku laystaa ka wacan maalmo urugeedi afrikadii middaa qaadatay islaax nabada doormoodii waa taa'iftiinkii hesho urisarayskiye bal ila eeg ruwandiya burundi waasan u dilaaca waatay islaayeen shacbiga umul daraadiiye angooliya bal eeg mosambiik nabadda loo aayay siralion ayaamihii mugdiga maanta la ilowye liberiya iftiin baa ka baxay leer udgoon badani ayaamihii dagaal iyo malahan ubad agoontayne oo ilayskeeda baa muuqda oo araggu deeqaaye oo waataa aqal nabad la dhisay ilaa xirkiisii south africa abarteyd ma jiro aadmi kala weyne waataa la aasoo shacbigu yahay ushaa qure haddaynan ushaa qura naqdeen ma istareexene aayahoodu wuxuu noqon lahaa zero oo kale eh suudaan bal eeg in adeer nabadda loo aayay ool reer afrikaba dagaal aastay gebigiise oo idadiilo nabad bay heleen idilahaantoodii annaguna in badan baan col iyo direer u joognaaye oo weliba islaam baa nahiya ehlu tawxiide ee aqliyaysta soomaaliya waynu aragnaa gabaga marka waa kaa intaasaan ku ekeyno gabaga eraya ingiliishan ku dhex jiraan aad moodaa oo luqad kale ah ma marka la curinayaa sida haba ool reer africaba yacni zero oo kale yacni waa soo galaan waa abwaan qofka hal abuurka ah hadda erayga aan isticmaalay oo kale ool reer africaba dagaal aastay sida aan dareemayno xarafka aan ku gabiya a ah ama alifley ah marxaladii uu ku yimid si saxa u taabanaysa si kooban mu sheegi karnaa haa marxaladuu ku yimid waaba kuu sheegayba gabagana waa laga dhex heli karaa yacni wadamadii africa ee annaga nala mid ahay xagga dagaalka sokeeye waa ka baaba-ay dagaalka sokeeye laakiin annaga ilaa weli waxaad moodaa inaan heshiin la-nahay annagoo isku af diin iyo dhaqan ah marka waxaan soomaalida u sheegayaa macnaha oon u sheegay macnaha war maxaa noo diidan annagoo muslim ah oo isku af ah oo isku diin oo isku dhaqana aan heshiin la-nahay dad aan isku diin iyo dhaqan iyo afhayna waa heshiiyeen macnaha ujeedada ugu weyna waxay tahay in la tusaaleeyo yacni markaan taariikhda dib u akhrino wadamadii hadda aan sheegay oo afrikaanka ahay dalka ruwanda xasuuqaa ka dhacay bartamihii sagaashameeyadii dad badan ayaa lagu dhameeyey haddana maanta waa laga heshiiyey oo dadka reer ruwanda maanta iyo hadda kigaali iyo muqdisho isku mid ma ah xagga nabadgelyada iyo noloshaba waa la kala duwan yahay marka nabadgelyaduna waxay asal u tahay nolosha bini aadamka sidee iyuu ahaa dareenkaaga ama qaab nololeedkaagii xilligii kuugu horeysay aad ama gabigii kuugu horreeyey ama ereyadii kuugu horreeyey aada isku aadinaysay qofkana wuxuu ku gabyi karaa marka dareenkiisa oo kaca dadka wax coriyo dareenkooda waxbaa ka cibin dad baa waxyaabaha kala duwan oo markaas ku hareereysa noloshooda ayay ka gabyaan waxyaabaha iigu weynay aniga dareenkayga kici jira waxaa kamid ah sida gabayadeyda hadda laga dheehan karo yacni soomaalida dhibaatada ka jirtay macnaha inaan arkay dad soomaaliyeed oo qabiil isu dilaayo inaan arkay maaragtay dhiig daadanayo inaan arkay annagoo muslim ahoo dad walaal ah inaan qabiil isu dilnay in magaaladeena muqdisho quruxda badneed ay burburtay in ay aagag naqatay kala xirantay in madaafiic laasu isticmaalay in dadka isdilayaan annagoo dad walaal ah macnaha marka in badan yacni waxaa macnaha macnaha aan ka ciishoonayay ama aan aada uga xumaay macnaha sida aan soomaalidu ay maalinkaas ay ahayd macnaha waana midda keenaysay in aan aniga in badan aan xoogga saaray ama diiradda saaray in aan baraarujiyo ummad barkee ma jirin markaas inta imaada sidii hadda idaacaddan oo kale inaan inta imaado ama aan ku qoro laakiin gabayga in badan waxaa muhiim ah in dadka lala wadaago oo la geliyo xilligaasna annaga aan tirinayno sagaashameeyadii oo kale ama bartamiyado dagaalka sokeeya u dhacaya sida haddaba barahan bulshada oo la isticmaalaana ma jirin hadda waxaad dhici karta in baraha bulshada aad gelisid oo aad wixii aad kugu soo dhacaba aad gelisood ummadda baraarujiso ma jirin marka waa qori jiray si aan u diiwaan geliyo ay u noqdaan diiwaan qoran oo aan macnaha la wadaago biri ummadda soomaaliyeed munaasabad laysugu yimid hadday aan lahayd iyo hadday aan lahayd meel idaacada iyo meel kaleba marka maanta waxay noo saamaxday in ummadda soomaaliyeed ee dunida meel kastay joogta ay maqasho gabayadaas dardaaranka ah macnaha oo aan kala dardaarmayo ummadda soomaalida isugu faanta xataa qabiilka annagaa idinka tira waxaa tihiin dad tira yar iyo dad tira badanaa tihiin macnaha waxaan rabaa haddii ay jirto sugaan kale oo aad tirisay saameyna lahayd bulshada ku dhex lahayd inaad inoo soo qabato waxaa ka mid ah waa badan yihiin tahriibkao kale waa ka sameeyey geeraar ayaan ka sameeyey oo layihahdo macnaha dhoofka tahriibka aan ka sameeyey oo aan diyaariyey asigaba oo noo ka hadlayay dhibaatada soomaali badan ku qabsatay ee meesha la yihahdo libiya ayaan ka hadlay oo dhibta iyo tahriibtaa laaan marka waxaa leedaha dhibta iyo tahriibtiyo ha ku dhiman saxariya badweyn muul dhexdiisii ilaan waa dhibaatiin dhibta iyo rafaadkii isdhexyaaca noloshiiyo dagaaladan dhammaanayn dhiilada colaadii dhiigga daadanaya dhaawaca colaadaha barakaca dhaliyeen nolol xumadu dhinac taal in la dhoofo keentiyo tahriib lagu dhammaaday allow dhoolgu noo di'i nabaddhali allahyow waxbayseayaan dhaleydan dhibta taalka hadalkeed ku dhaqaaqin faallada ee aan dhammeeyo oo xero gebagabana aan dhaho oo ducada dhowr biid da'da xarafka maansada ku dhahe aamiin dhah allahayow allow dhowr dhulkaygii dhulkoo rooble eebow colkoo naga dhammaadiyo naga reeb dhibaatada wax dhaamana inoo keen wixii shalay inagu dhacay dhaawaca bogsiyo rabbow rabbow nabad inoo dhal yaalhadaa tahriibkuu ka hadlaya gabagaas wuxuu ku yimid sida aan adaalaba ku arartay tahriibka faraha badan ee soomaalidu gasho sidaad ogtahay sagaashan iyo kowda markii uu burbura dalka waxaa burbura guud ahaan nidaamka iyo kala dambeynta qaranjab ayaana soomaaliya ku dhacay waxaa yimiday nabadgelyo xumo nabadgelyadu waxay aasaas u tahay nolosha bini aadamka dadka markay nabadgelyo waayeen oo nolosha ay baaba'day qof kasta wuxuu ku dhiiraday inuu isaga cararo wadanka gaaro meel kasta oo ku heli kara nabadgelyo muddooyinka dhow waay oo hadda waqtiyada dhoweed ayaan tiriyay gabagan ma dheerin labadii kun iyo afar iyo tobankii laba kun iyo shan iyo tobankii oo u dhexeeyaan abwaanadu tirinta suugaantooda makaalinay kaga qaadan karaan wacyigelinta bulshada iyo waxusheegistooda nacam waaba isha keliya ee macnaha bulshada u naqan karta soomaalidu waa dad macnaha reer guura ah ayay ahaayeen oo wax ku fahamto macnaha waxaa jira tix iyo tiraabaa jiro sidaan ka warqabno tiraabka waa hadalka caadiga ee aan ku hadlayno oo haddaba aan ku hadlaayo tixduna waa waxyaabihii hadda aan ka tirinayni oo aan ka hadlayni marka soomaalida in badan waxay aad wax ugu fahmi jirtay waagii hore tixda ayay lagu gaarsiin jiray maansaduna saameyn ballaaran ay ku lahayd hadday ahaan lahayd qaybaheeda kala duwan waxaa loo adeegsan karay maansada dhinacyo kala duwan colaaday abuuri kartaa maansadu waxay abuuri kartaa nabadgelyo wax kastay abuuri kartaa marka marka haddii dhinaca wanaagsan loo adeegsado maansada dadka wax badan ayay u taraysaan laakiin haddii dhinaca xun ee negatifeka ah loo adeegsado khatar ayay keeni kartaa tusaalahaan in qabiil loo gabyo kale qabiil kale lagu cambaareeyo kuwana lagu ammaano ama loo adeegsado dhinaca negatifeka dhibay keeni kartaa laakiin dhinaca positifeka marka loo adeegsado oo ummadda lagu wacyigeliyo qayb libaax ayay ka qaadan kartaa ummadda inay dhinacyo badan ka taabato aadan kaaga mahad celinaya abwaana aad baad u mahadsantihiin idinkana waa sidoo kale waa mahadsantihiin
dhegaystayaasha jooga gaalkacyo waxa ay rediyo ergo ay ka dhegaysan karaan efemta rediyo codka mudug maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqashaan muwjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban barnaamijka madadaalada ee raadiyaha ergo ayaad dhegaysanaysaan markana gurceel maxamed kulane caabi oo da-diisu ay tahay shan iyo toddobaatan jir ku nool deegaanka lafweyn oo koonfur ka xigta magaalada gurceel ee gobolka galguduud wuxuu konton sano yahay geeljire oo uu ku soo barbaaray kuna ciroobay waxa uu raadiyo ergo uga warbixiyey farqiga u dhexeeya qaabkii geela loo raaci jiray iyo hadda sida loo raaco deegaano badan oo soomaaliya ah dadku hadda dhib kuma qabaan in geela ay raacaan wakhti yar ayayna ku qaadataa sabab la xiriirta inay isticmaalaan taleefanno ay wacdaan dad geela la joogo si ay u ogaadaan in geeloodu aanu ka lumin haddaba cabdirasaaq haajirow ayaa wax ka weydiiyey maxamed kulane waxyaabihii hore ee dadku ay kala kulmi jireen in wakhti badan ay ku bixiyaan geel raacista
maqribkii markay tahay aan ubadka taga qaba jira geedaan ku tagaa soo umiraha waanu leeyahay aan soo umiraha markuu dirgaha kor yimaado qof inuu soo fariista u rabo aan hooyaha golihii iyo gurigaan geeya waa garta horta taas waa la soo mara anugu waa garte raggaanaa wada ahay markaas sida waa garte geleydaa waa garte meeqa sana ka hor waay markaas waxaa dhow maxaa dhow ma dhowa
intee sanac mara laga joogaa waxaa laga joogaa waxaa laga joogaa adugu konton sano konton sano ka hor waa garta bal geli jiraha wakhtigaas jiray iyo sida uu geela u raaci jiray bal inooga sheekay waa raacidii waadahaa harkiiu meel keena cidda gurgoobiyo u soo doonaa waa werweraa haddana galabtiiyuu adigu korgoobaa waa isku soo duwaa maqribkiyuu ubadka adigu muxuuha ka qabahaa soo umiraha ha umiraha ha umiraha ha umiraha markii oo gayaco geeligu soo dhaco oo ubadka xiriiraasuu leeyahay waa garta aasoo iska daba shuba uga tagay waa gartay golihiyaa la geeyaha waa gartay eeseya haddana lalisaho lamaala waa gartay
saasaa horta dadkii hore soo maray waa gartay markaa mee qofa baa qof mee qof baa lisaysa yaa imise qof baa maalaysa markaa waxaa maalaysa show waxaa la keenaa lix iyo shan dhiilood waa gartay aa la keenaa waa gartay oo ninba gurkiisa kale soo ka laha haye markaasaa la maalaa Haye.
ninba geel adigu gaar adigu u maalo haye uu ku maalaa waa gartay
caanaha guryaha u qaadahaya waa gartay
saasaa dhaqankii horta hore ahay waa gartay
qoodhay xeraday sanada dambe sanadka dambe markay corto Mhm.
oo naqa ou dego Mhm.
aa rati qoqola soo booda haye
xera loo dhigaa geela Mhm.
ceesaana la soo wadaa haye
hal loo hay maaha iyadoon ceesaantaas loogu waaqa dhaacay waa la gowracaa ceesaantaas ahey haye oo loo duceeyahaa geela haye markii dabcadaasu dhacdo haye asha hasha u horeyda loo soo qabaha haye lasu abaahaa haye waana lagu sii dayahaaba waa gartay
ramayow kala maraa adigu meel kasta waa gartay oo wada daba qaada saas markaa markaa ma rati walba ayaa maya geela loo haynaya ama se mid gaar qoora rati qoora Mm.
rati la yaqaan haye oo qoora Mhm.
aa loo hayhaa haye baa la fukayaaho iska qooqan adigu muxuu hayay loo haymaa haye rati qoora Mhm.
oo baxsiisa Mhm.
aa lagu dayaha waa gartay
dhaqankii hore saasuu ahaa waa gartay noloshiisu maxay ahayd muxuu cuni jiray geelijiraha Waxa- waqtigaas geeljiraha Mhm.
ninka geeljiraha Ha.
oo dhag kale u sitaa haye aasuu barqa harkii oo ku maala aasuu dhamaa
waa gartay dhaqankii hore saasuu ahaa waa gartay sidii moobeel u bilowday ninkii inuu raaca lagu ogay meeluu iska aada haye
galabtii aduu meeshii u aadanta kasoo noqdo maagaa goob haye waaba weyha waa gartay waa dhaxaa geelaas ama laba iyo midow ka keena haye se u wareega waa gartay kale waaba dhaxa hadduu Waa- rabo meel dheero u baxsaha dhaqanka hadda socda Mhm.
oo moobeel ku bilowda haatana saacan taagan haye na waa saas Een, marka aad eh, xilligii hore igu noqoto ee ka waram gelijiraha waktigaas een, marka uu bilaabayo een, in uu geela raaco imise jir ayaa laga yaabaa in waktigaas aad geel raacida ku bilowdo adiga ku dhacdo Meeqa- meeqa jir baad geel raacida ku bilowdo sideed jir ama sagaal jir kuray aa la dhihi jira kuragii haye niman waaweyn oo xoogaa oo marka hore uu- uu- uu- uu la raacaa haye kuragii aa la dhihi jira tababar buu qaadanaya miya aa tababar u qaadaa Haye.
kuragii yaa la dhihi jira haye Mhm.
waayo marka kuraygaasi een, m- muddo intee leeg bay ku qaadanaysaa inuu tababarto geela sida loo raaco u barto shan iyo toban shan iyo toban Ahay.
haye waa kaas Een, kadib isaga miyaa loo dhiibaya geli sidee asaga maxaa xiga asa waxaa xiga Mhm, markuu shan iyo toban gaaro mhm, oo looga hara geela mhm.
bulshada hadduu noqdo haye
waa hee nin shan iyo toban keliya jira haye nin weyn isagaa bulshayaha haye nimankaasaa bulsho u wada haye oo bulshayahaahoo meel cunal u wada haye waa kaas macnaa bulshooyintaas maxaa loola jeedaa waxaa loo jeedaa cunuusa lahayn meesha cidufta oo dhido waa garta aan cunno geel lahayn waa garta asa meeluu cunno ka helo ha aa loogu oo bulshayaha ciddi ka fog oo ciddi ka fog ha waa garta waa kaas Een, maanta ma jiraa ilaa shan iyo toban jir ama sagaal jir ee, geel raacidaas lagu aamino maya Haye.
lama helo ma la helo lama helo Mhm.
waa kaas maxaa dhacay maxaa u sababa ma ahan waxu sababa waxaa u sababa Mhm.
adduunyada qariiba haye waan isleeyahay haye adduunyada aaba qariiba haye maxaa farqiga u dhexeeya wixii cunadii hore dadka cuni jireen iyo haddana hadda misigaa la cuni jira haye la tuma jira Mhm.
caanaa la cabi jira Mhm.
Eh, subaga caanaha marka inta la nolol subaga adigu muxuu hayay weela lagu shubo Mhm.
waagii hore aada looma gada jiri haye oo lacag ma lahayn haye
ilaa jilaalkaas oo dhan haye alla isaga darahaa badarka Ha, Aha.
waan gartay aasaa la iska cunaa haye
waxaan dadkaanu haatan cunaa Mhm.
lama aqoon haye cunnana looma aqoon oo bariiskan iyo burkan iyo waa sama.
maya wax cunaa looma oo Haye. maxaa intii gelijira aad ahayd yaryaraantaadii iyo markii aad nin barbaara ahayd een, maxaa dhibaatooyin ama dhacdooyin aad kala kulantay ilaahay waan ku dhaartay isagoo saas geela aad u dhex fadhido oo naa naa naa naa ou leeyahay libaaha Haye.
xiriiridan toban gabood annagoo ku hayna geel Haye.
aan garab geel soo aan aan raasho geel horweyn ho- oo oo xoogaa bergii werwera aasaan meel guri ceel iyo toban gabood u dhexayda casirkii baan raadkiisa ku joogo aan indhaha waxaan ku dhufdhay geed silbeebkii libaax saas u fadhiya ee saasna usii jeeda laakiin intaas kurtaa saas ii daya aan indhaha ku dhufdhay waa gartay asaan istaagay cabbaar maraan taagnay aan laabdhay asaan isisiiday asan hadda waxaan u qabaa inuu daba joogo rug rug rug rug rug aa yeeri ilaa rug rugtu waa- waa wadnahayga Haye.
orteeda waa gartay
fiidkii aan geeli kale dalaq iri qorihii joogo waa gartay sana saasoo dhacday geeli halkaas naga soo noqdhaba halkaasaan uga soo cararo hala labaa oo dhugata inta ku dhacday nin xasan dhakow la dhihi jiray la yiri gaar u ilaali geela lagu dhex daymaayaan geela dhugatada wuu wada saameyna oo inta raac la yiraa xere halkaas uu ku soo xareeyo aa geeliiba dureeraa yidaan galabta ka soo noqdhay mar geeli uu yimid aal hal oo socoto halii dhugatada halay ka mida ale war war war war war war war war warmaad halaha oodin war war iso iso iso iso ka qaada awada ka qaada hasha Haye.
saas marka wax u dhasii mid wariyaya xeradii oo qaalin yareedo xooga xeradi dhex taal oo libaaxawada ilaa daldalay oo u jeedi soo yeella nirigtina xawada cabeedkeeda war maha nirigta ay tahay hal mahalayiya cunaa aa laleeyahy koorta yala dhegeysa waxaan wariyo bilaana sii dhace waa ogahay aasa saas annaga u taagtaaganoo koortii wax dhegeysayna aan maqlna xaw xaw xaw xaw sani shub ximaamaaso waaba dhiigkeeda ilaa asag iyo mahadhiga ilaa saas hashe markaan soo kor taagnayo waa toosh lagu qabtay halkaas oo kale asagoo saas u taaga marka maanta iyo waktigaas ka waran xo- xoolaha weerarkii dilibaha ku hayi jiray maanta ma jirta maya maya kuma jirto haye ma jirto wax waraaba la yidhaaho haye geel ma quseeyeen markaan haye waa kaas waraaba unba hadda jira yaa waraaba miyaa jira hadda waraaba waa jiraa waa meelow joog waa jirtaa ilaa kan wadankan lagama helo haa waaya waxaad iga warantaa heesa howleed geela uu lahaa jiray oo loo qaadi jiray miyaa jira heesaa haa aahee haye maxaa kamid a Ilaah. haddee maana ahayd dadku kala kala heesi ogi haye nimbahe si uu u heesaahe haye waa lagu heesi jira haye waaya marka een, maanta dhalinyaradu mu haystaa geela oo sidii hore loo xanaaneyn jiray mu xanaaneysaa Armaya.
geelijira geelijira maanta jira maya haye maya heesna ma yaqaaniin xanaanana ma xanaareeyaan waa uun wax uun layska daba socda mooye xanaanana ma jirto hees ma yaqaaniin adugu dhaqan geel ma yaqaaniin maya haye waa kaas oy maxaa u sababa ma ilaan haddii adinkii aad horay usoo xanaaneyn jirteen oo ay adinka ay idinka eh, bedeleen shaqadii geela maxay u xanaanay laayihiin ama u bara laayihiin heesii waxay waxay u baraa yihiin Mhm.
adduunkaa isbedeli haye adduunka Mhm.
aa isbedeli haye
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
tobananu gaarin tabaarweyna aan lahayn toraygu qalatay habaar aan tacliin lahayn qodaxdaygu taagtay hilibkay tiqtiqahayeen tifti kadida wadnahaa tashlayga yidhi oo barbaygu taalla weligeedba aan tirmayn
waa tahay weli waxaad nagala socotaan raadiyaha ergo dhegeystayaasha doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee labo eber hal labo markana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta googa oo ay soo jeediso fawsiye cumar bare
nabad dhegaystayaal meel kastoo aad nagala socotaan kusoo dhowaada xubinta gogaalaysiga oo qayb ka ah barnaamijyadeena maalmaha talaadada iyo weliba axadda maanta gogaalaysigeena wuxuu ku saabsan yahay talo maxaad iga filaysaa inan idiin sheego waa googa cigale qaar kale dadku waxay yidhaahdaan googa cadale gobolada qaarna siyaabo kale ayaa laga yidhaahdaa laakiin barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan gogaalaysigeena maanta waxa uu noqonayaa siwiif sowif abo samater saakan ee waaka balan ku celiyo waa siwiif sowif abow samatar saakan ee waaka haddaba gogolaysigaasi jawaabtiisa waxaanu ka sugaynaa dhegaystayaasha idaacadda ergo meel kasta oo ay dalka ka joogaan waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban waxaad noo reebi kartaa fariin cod ah iyo weliba mid qoraal ah wax lacaga kaama goosan doono telefoonku waa bilaash marka aad fariinta duubayso fadlan ka fogow meelaha dabaysha leh ama meelaha sawaxanka iyo buuqa leh si codkaagu uu u noqdo nadiif magacaagoo saddexan ayaad noo sheegi doontaa deegaanka aad joogto magaciisa hadduu magaalo weyn u dhow yahay magaalada u dhow yahay ama gobolka uu ka tirsan yahay ama degmada uu ka tirsan yahay oo kale ayaad nala wadaagi kartaa mahadsanideen intaa ha inoo joogto xubinta gogaalaysiga oo qayb ka ah barnaamijka idaacadda ergo
waa tahay dhegeystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkayaga ayaadna dhegeysanaysaan xubno kale oo xiise leh ayaa inoo soo socda hase yeeshee markan aynu ku wada nasanoo mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
thank you sida dil quruxdee qabla kulaami ma jiraan ma ogtahay sidaane soomaaliyo idil uma sida dil quruxdee qabla kulaami ma jiraan unatawegine wasali kalida mankaaga tahansaday unatawegine wasuali kalida mankaaga tahansaday sababtuna waxay tahay dambaabadii iyo beerkiiyo wadnahayda surantay sababtuna waxay tahay dambabadii iyo beerkiyo dafad malee jacaylkuye wan sidaaye ilaa qaabo soo dhowo ilaa qaabo oohay kuseegay
ka dhegayso raadiyow ergo isha wararka arrimaha bini'aadannimada idaacadda daljir maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan barnaamijka madadaaladana waa aad degaysanaysaan ururka dhigaal dhaqan oo ka dhisan magaalada burco waxaa ku jira toddobiiyo toban dhallinyaro ah oo sagaal ka mid ah ay hablo yihiin waxay ka ciyaaraan aroosyada iyo xafladaha magaalada burco haddaba wariyaha raadiyo ergo ee burco sadiiq yuusuf khalaf ayaa la sheekaystay laba ka mid ah hablaha ururkaas ku jira waxaana dhex martay sheekadan anigoo ku hadlaya magaca ururka dhigaal dhaqan oo ah magacaygu yahay xani cabdilaahi yuusuf ururka dhaqanka waxaan kusoo bandhignaa waxaan kusoo bandhignaa ciyaaraha oo dhowr nooc u kala baxa goorma aasaasteen ururkan ururkan waxaan aasaasnay waxaan aasaasnay labada kun iyo toddobiyo tobanka bishii sideedaad saddexdeedii maalinlay arbaca tahay imisaa tihiin imisaa ka koobantihin toddobiyo toban qof aan ka koobannahay maxaa hablaa waxaan habla ah sagaal sagaal hablood baa jira waaya maxaa qabataan markaa ururkiinani ururkayga wuxuu qabtaa wuxuu soo noolaynayaa dhaqankii hore ama dee wixii lagu dhaqmi jiray haddii qalab ahayd haddii cayaar ahayd waxyaabahaasaan anagu ku soo bandhignaa waxaanu ka qayb qaadanaa xafladahoo kale aroosyadoo kale si dhaqaala nooga soo galo waayo dhaqaalaan urursanaa si aan wax u qabsano anagu shakhsi ahaanteed inteeda ururka dee ka kooban markaa
marka aroosyada ka tuntaan aroosyada waxaan ka tunaa ciyaaraha hidiya dhaqanka hidiya dhaqanka maxaa idinka soo gala marka ciyaartii maxaa lain siiya markaa aroos ka tuntaan oo kale arooska qofku wuxuun marka hore noo aanu noo yeedhanayo waxa uu naga dalbado nuguha waxaasaan idinku wareysanaya weeyaan sida soddon doolar oo xubnaha dhex yaalla afartan doolar markaana aan qofkii shaqsigii qaadanayn oo dhigaal loo dhigo dhaqaale ahaan loogu dhigo aan qofna qaadanin intaasaa naga soo gasha marka marka aroos walba waa wuxuu dalabkiisa isagu nagu keensado way ciyaaraha aad kusoo bandhigtaan aroosyada iyo iyo meelaha xafladaha maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah jaandheerta sayliciga dhaatada caadiga ayaa ka mid ah oo jaaniya jibale oo anagu aanu marna afkayga ku qaadno marna muusiga ku qaadno marka muusiga idintuma muusiga waxaa noo tuma classic baanu samaysanaa aanu ku ciyaarno oo abwaankii noo qaadiyey oo heestii haya uu isna noogu qaado sida labada talantaaliga abwaanadiiyo abwaankii oo kale aan samaysano ayaan ku qaadnaa markaa heesahan hees dhaqameeda jaandheerta iyo welisaqada iyo
dhaantada iyo bal dhaantada waxaa naga maqashay
dhaatada aan ku ciyaarno waxaa ka mid ah sida sida joho gudbon jidhka mayay kurda ay jah wanago indhuhu kama jeesada aan jecliya ado ila joogo oo ila jila jacaylkaasi jereerecaal kuwaasaa ka mid ah waay waa dhaanta aada u macaan marka yaa alifay heestan heestan waa hees hore loo alifay ama heese hore loo qaaday kabacdi marka anagu intaan kalaasigeeda samaysanay ayaa anagu ku ciyaarnaa anagu marka ma jirtaa qaar idinku aa alifteen oo idinku aa soo bandhigteen may laakiin munaasibadan iminka aanu qabsanayno ama sanad guurada iidka arafo kale iyo sanad guurada sanadku markuu dhammaado labadaasaan laba xafladood isdaba jooga qabsanaynaa kuwaasaan kusoo bandhiganaynaa waxaa jirtay dhaanto hore oo aan madaxweynaha markii ololihii u hala abuuray walow aanay noo dhaxamaysnayn aanu doonayno qofkii loo naxamayn lahaa ama noo hagaajin lahaa muusina noo saari lahaa oo aanu doonayno inaan kusoo bandhigano munaasibadaha yaga laakiin ma jirto mid aan iminka taanu dhammaystiranay ku qaadno ama aanu ku ciyaarno heesahan kale aad ii sheegtay jaandheerta iyo waxma naga maqashin karaysaa jaandheerta dee macalin buu leeyahay laakiin anigu kolley jaandheerta kuma fiicne sida ugbaad oo kale maxaad adigu markaa adigu ku fiicantahay kuwaad ku fiicantahay waa kuya anigu waxaan ku fiicanahay sida dhaantada oo kale sida xidhkan habeenkii xabeebtayo kama xeeban karo hurda kuma xasilo sida taasoo kalean ku qaadnayo jeedna talantaali ah inan iyo inan marka anigu hees tiimka codka inantan kuu qaaday ururkiinan dhigaal dhaqan maxaa higsanaysaan maxaa isleedihiin mustaqbalka in aan horumar gaadhno mustaqbalka inaan horumar gaadhno aanu ku higsanayna haye marka dhaqaalaha aroosyada ka heshaan iyo xafladaha maxaa ku qabataan waxaan ku qabanaynaa sida alle wixii dee jilicsan in aanu magac yeelano sideed tobanka mey oo kale inaan wax kaga qabano oo dhulka qaar dee sideed tobanka mey oo kale waxaan soo maydhnay stationada waxrinjiyadooda waan ka qayb qaadanaa markaa dhaqaalaha iyagoo in aanu magac ku yeelano unbaan anagu markaa u samaysanaa dee dadkana aan wax qabano oo iyo dalkaba dhinaca kale ugbaad axmed cabdi waxa ay ka mid tahay ururkan dhigaal dhaqan ayay ka mid tahay waana hablaha ciyaaraha ciyaar soomaalida ciyaarta loo yaqaano jaandheerta iyo bariyada iyo saylicda u ciyaarta ururkan ee kusoo bandhigtaa xafladaha iyo aroosyada waxaan u qalbisanahay horta anigu jaandheertaan qalbisanahay ciyaar soomaalida sida loo yaqaano marka haddaan wax kaaga taabto ama eriyadeedaba
war marka hore salaan midig oo maar xigtada ma nabadbae walaal bulsha yahay ma nabadba oo saarantiyo baridad war labaduba xaq weeye oo ruuxna lalama baalmare cabdow ruux bukay bugsiisa walaal saddex way gurgurta markaa saddex way gollacas tahay cabdow saddex way madowda markaa saddex way gurgurtaane walaal daweynoo dix soo mar iyo daymada caruureede walaal dinkuba wuu gurgurta dhaa saddex way madowdahaye walaal nin magaalo lagu dhaca iyo nin maganyo guursadaye cabdow nin walaalkii maydya aad iyo aad baad u mahadsan tahay ogbaad marka ciyaartan waa lagu jiibiyaa sacabkaa lagu tuma miya haa midhaha anaa samaystaa midhahadaa samaystaa anaa samaystaa waa lai jiibiyaa markaa jaantiya sacabkan bay leeyihin iyo dadka kale kugu taageereen markii hore waxaad ka mid ahay soomaaha dadkii hablihii ku ciyaari jiray ciyaar dhaqameeda ku ciyaari jiray miyiga yaad ka mid ahay soomaha haa adigu miyiga uma dhalan laakiin waan tegey nolosheeda waan tegi jiray cayaaraha miyiga waan tegi jiray marka adigu waan bartay sida loogu qaadiyo luuqyooda kadibna midhaha anaa samaysta iminka ma jirtaa luuq kale ama midho kaloo aad samaysay oo ciyaarahan jaandheerta ah haa maxaa ka mid ah luuqa kaan samaysta haddaan dib ugu soo laabto
abdowgelu waa gardiida dumarkuna way gardiidaane walaal raggu waa gardiida marka gelu waa gardiidaaye hedhay torin baa la saara tolmaha lagu dhagsiiyaaye markaasuu dan ogolaada maasha allah waa la xidhaa markaa raggana waa la xidhaa dumarkana waa la meheriyaa dumarkana waa taliyaada aqalun baa la geliya kolle de markaa meherun baa ka adag sidoo kale dee geelna waa ka hadda iyo jeer marka neefka ka baxo dee waa la xidhaayo geed baa lagu xidhaayo kolle neef baa lagu talaa marka xadhig baa xadhiggaasuma toorinkaasunbaa ka adag la saaro dee sidoo kale raggana saasoo kale had iyo jeer ninkuma ku iswaalo ama loo taag waayo dee xadhigun baa cabidiyey soomaalidu tiraahda
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
hagaag dhegaystayaal waxaad nagala socotaan raadiyaha ergo qeybii u dambeeyay ee barnaamijka madadaalada ayaad la socotaan ee markana kusoo dhawaada xubinta markana kusoo dhawaada riwaayadda lama huraan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan celinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha bini'aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaandarrada baahday kala dambayn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jihaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar
war hee maxaa ku haya maxaa ku hayahay odhanama maqashaa guuxa gaadhiga dayn lagu soo socdo waa markiisi malaha qaylada shalay iyo dhawaaqii rasaasta ayaa wax kuu dhintaan lagu malaynhayaa goormaha gudda tubcaana gaadhi soo mara adiguna guuxii shalaad ka hadlaysaaye
abal yarakaadi waxaas igama laynyahay gaari guuxi anaan cidna weydiinay macallin basbaasow ma maqashiin baabuurka guuxiis ma maqlaysiin ha ha ha shoobay waxaase dee igu diidan jooqay kaalay aadu wax fahansiin waa inaad gaariguuxii ma aha iyo tubcaana ma soo gelin amir haa ugu dambaysada in haysaa gaariguuxi inuu yahay dee kaale aad uu sheego wax fahansiin war aniiba dheegaaye kaale ma jielnagala kor yaa oghee aniga waxaan u malayhaa baabuur tignika inaas yahay ay wataan kuwii dagaalamaayay ilaahay naga hayo shar wuxuu watabe ee dibadda inoo soo saara aan eegno maye maya maya dibadda haynoo saara isku hubsanno horta waxaa jira bal u kaadi waa maxay saad waxu wadiin jawaqaadna xilligan basanka naga gashaa dibaddana u bixinayno oodaha hoostooda aynu ku eegay macallin basbaasow fiiri horta baabuur waayo waxaan waan arkaa waxaasuu eg yahay baabuur oo rakaab saaran yihiin waa runtaa horta oo waa rakaab caadi ah malaha jidkii bay ka soo khaldameen waa ambad baan u malaynayaa aragaasa dhinuwaangin mooday maybadhikaday maqaayadda arda habaha ha waraysano ha is sheegow yaa waa wax in leesweydiiya u baahan waana wax ayaantaan lagu arkin baabuur yimaado tubcaano ama soo ag maro aniga waa inaa hore u degdegaa mar hadday maqaayadda ilankeedi bay soo dhigteenba hayna keena aan degdegnay kollay war un baynu ka helaynaaye ana maybakiin oga ini dawkaba baaburan marna meele jidkaan waa bogohay ilaahay khayrku heela wax kasta iska fisha maxaa jiraa dheh baabuurtan aniga ma ba'aaminaaye xataa waxaas iska noqon karaa mid la soo dhacay oo inta lagula soo rooray horta way wanaagsan tahay in arrimaha dee dhinac kasta laga eego hase haatee iyo inaan ka eegin un dhanka xun bal haddayna kaxeeyaanu soo eegne dayna kaxeeya waaya
asalaamu calaykum haye reer tubcaano iska warrama seetihiin xaaladiina ka warrama wacalaykum asalaam waa la fiican yahay waa nabad xaggayaga sidii horayba naloo ka bartay ee bal idinku iska warrama halkee baadse ka timaadeen waanu lunnay kadib markii aanu ka weecannay waddadii aan hore u mari jirnay markii ay dagaallo ka qarxeen hayee garanay marka hore bal soo dega rakaabka ha nastee oo soo fadhiista oo si fiican loogu warrama meeday meeday soo fadhiista soo fadhiista soo fadhiista meeda jooqo waatayna ku soo cararayse tahliilow haye haye dhaqsada dhaqsada dhaqsada la soo gaara dadka shaahiga qaxwaha canjeelada beerka ama suqaarka waxay cabbaan iyo waxay cunaanba ka soo harqiya waa dad marti eh soo dhaweeya soo dhawaada innagu horta waanu yaabanayn oo tuuladu shaki kala gedisan ayay idinka qaatay qaar yidhaahda waa tigniko ka timid dagaal iyo qaar yidhaahda waa tignika dagaal u socota marka muran baa waad ku jirteen haddii ilaahay idin keenay idinkoo caadiya waa alxamdulilah iyo qaar kale oo u malaynaya gaari la soo dhacay oo halkan lagula soo cararay muddana haddee tuuladan gaari iska daaya baaskiilna sooma gelin oo waxay ahayd meel gaadiidka go'doonka ah hase ahaatee nabad ah oo dadkeedu ay isku duuban yihiin horta niman yahow waa runtiin oo maanta wax kastaba waa la rumaysan karaa oo intaad sheegteenba waa wax dhici kara oo haye macquula waa gartay waxaase dhacday shalay iyo daraadba intaan jidka ku soo jirnay waxaannu la kulannay dagaallo isbaarakala qabsadka ah oo aan weliba khatar ku galnay naftayeeda iyo maalkayagiiba adeer innaguba si xun ayuu nuu saameeyey shalay iyo daraad ayuuna noogu darraa xitaa hoobiyaha iyo iska daa aad buu noo soo gaaraya xabadda wiiftada warkeeda iskabadda wallee maqaayadan xataa lama furo laba maalmood goobihii ganacsigana weli wax cid u dhaqaaqadoo furtay ma jirto dadkiina waa iska sii qaxayaan oo taa annaga wuuna saameeyey waa runtiin oo meel kasta oo dagaallada noocaan ah ay ka dhacaanba sidaas ayay dadku ugu dhib qabaan waxaanse maanta ku faraxsanahay waddada cusub ee aan barannay haddii alla idmo jidkeennu wuxuu noqon doonaa jidkaan tubcaano aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin annagana waxaad naga filataan nabad iyo soo dhowayn soo dhowaadaannu idin leenahay soo waad dhowaada mahadsantihiin waad mahadsantihiin waxaan aan idiin sheegaynaa inaan gawaari kale oo badan aan halkan u soo tilmaami doono maba moodayn inay tubcaano sidaan u weyn tahay waxaan dhihi karaa waaba magaalo ee tuulaba ma aha waa casubadba aad baad ugu mahadsantihiin ammaanta aadna ammaanteen waxaa kaloo jira nin saaxiibkeena oo u socda garoonka busle haddii aad noo sii qaadi kartaan waxaan idinku codsanaynaa inaad noo qaataan gacmo furan waan idiin sii qaadaynaa weliba annagoo ku faraxsan goor baa laga yaabaa soo noqodkiina dambe inaad halkan ku soo noqotaan safarkeenna soo xiga haddii alla idmo wuxuu ku soo beegan yahay beri gallinka dambe hadduu ilaahan ka dhigo aad baad u mahadsantihiin waa wakhtiga aan filayno inay dib ugu soo noqdaan isaga iyo saaxiibkiisba tubcaano intaas iyo in ka badanba waa nagu leedihiin oo sidii aad noo soo dhowayseen baanba wax la siisan kara aanaba jirinba tahliilow tahliil tahliilkii me- meelaan jooga haddeer tahliil adeer waxaad heelaysaa orod duuba u soo yeer kowdhe asagaaba nasiib loo gaari ilaahay halkan u soo qotomiyey oo aadaya garoonkii waaya adeer faarax soo bax soo bax
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaydi ergawa ergadaadi